ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare oo daahfuray hirgelinta siyaasadda qaran ee darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ayaa sheegay in siyaasaddan ay tahay mid xoojinaysa cuduuda shaqaalaha soomaaliyeed mudane xamse ayaa xusay in siyaasaddan ay bedeli doonto nidaamkii hore ee muddada dheer lagu soo maamulayay shaqaalaha dowladda isla markaana ay hormarin doonto shaqagudashada cadaaladda iyo koruqaadista kartida shaqaalaha rayidka wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ayaa muujiyey sida ay laga maarmaanka u tahay dhaqangelinta siyaasaddan uu maanta daafuray ra-iisul wasaaraha dalku wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waxay dhistay guddigii maanlabeyan grading oo ku koobnaa wasaaradda maaliyadda iyo guddiga shaqaalaha rayidka iyo xafiiska iyo wasaaraddeena wasaaradda shaqada kadibna waxaa la sameeyey ra-isul wasaare saad ka warqabtay maala shaqaalihii saad ka warqabteen wuxuu ka kooban yahay kuwa kumeelgaarka iyo kuwa permanentiga maanan lahayn maala job description cad ma lahan keliya qofka shaqadii titlea loo dhiibaa ama jagaa loo dhiibaa waxuu qabanayn macad marka meesha waxay daliil u tahay keliya qof inuu lacag iska qaato aanan lahayn responsibility iyo maala wax aad berito aad accountable ku noqon aanan lahayn marka taasaa keentay in maala xukuumadda haddaan qaran u jeesto in shaqaalaha wax weyn laga bedelo waxaan marka rabaa in halkan ka sheego horta kow inaan loo fahmin arinta mushaarka iyo jaangooyinta mushaar kordhin keli ah saddex boqol iyo lixdan iyo shan milyan oo doolar ayaa sanadkii uga baxda dowladda mushaar oo isugu jira shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha iyo ciidanka macnaheedu waxaa weeye soddon milyan oo doolar taqriiban baa ayaa bishiina soo gasha oo dakhliga gudaha ka soo xarooda uu yahay domestic revenue-ga mushaarka aan bishii bixinaana waa soddon iyo kow dhibic shan milyan oo doolar macnaheedu waxaa weeye waxaan isku filnaanshaha dowladdu ay muddada dheer ku taabaysay ee ah inay dowladdu qarashaadkeeda oo dhan ka kafargarayso ama ka maaragtay fuliso dakhligeeda ma gaarayno haddii ay siyaasaddaani keento keliya in mushaarka kor loo wado mudane xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda dalka ay xooga saartay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha isagoona dhanka kala faray hay-adaha dowladda in wixii hadda ka dambeeya aan la qaadan karin boos shaqo oo aan imtixaan loo gelin markii tababarkaad dhammaysataan oo hawshaas ay dhammaato warqad baa la soo saaraa maalintaa laga dambeeyo qof soomaali ah oo aan imtixaan bosition aan imtixaan loo gelin lama qaadan karo waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha inay sidaas ogaadaan xiraan mashruucaas inay meeshaa ku xidhnaato waxaad ka raysan doontaan waxaad ka raysan doontaan dhibaato badan oo idin haysa haddaad wasiirro tihiin waxaad ka raysan doontaan dhibaato badan oo idin haysay haddaad technicalka tihiin haddaad siyaasi tahay ood xildhibaan tahay waad ka raysan doontaan markay kontonkii jawaanaya dhabarka kaa saarnaa shahaadooyinkiina qaato halkaasaa imtixaan lagu galayaa taga